farlisey saaki waa ka cilaadahaye sidee lagu hayaa maxaa kaasi ah sidaan ma ahaan jirin bal maxaa kaasi ah maanta warsamaa waa runtaay oo korkoo dhan baa ijajaban saakay oo anigoo dhan baaba si kala ah waa yaab maxaa intaasi kuu dheer farlisey muxamad baa kuula jirta madaxanuun madax xanuun miyaa kuula jira see wax kaa yihiin bal wax ii sheeg
warsamaa waxaan u ekahay sidii qofuu hargabsoo hayoo kale kolley anigu u malayn maayo inuu yahay cudurkii xumaa ee baryahan adduunka ee laga sheegayey ee balaayada ahaa allah nagu shartire u malayn maayo kaas inuu yahay yaa makarona Haa.
allaan ka magan galay haygu saadinin kolley sidaan arkayo calaamadihiisa kaama muuqdaan maya maya maya warsamow kaas marna ha u malaynin liiban liiban maxaa samaynaysaa hooyo hooya waxaan diyaarinayaa liin toon iyo sanjabiil oo yaad u diyaarinaysaa oo gacanta ha iska sarin sow ma ogid inay ayeeyo xanuunsanayso iyadaa u diyaarinayaa ayeeyaa weli jiifta ah oo sidee ku ogaatay inay xanuunsanayso waxaan maqlaayay iyada iyo awoowe oo wada hadlayaa bal aan soo eegay sug mindidana ha isku jari liin ma jari kartide hooyo hooyo hee soo dhaaf hooyo soo dhaaf ismahaan hooyo ma xanuunsatay hooyo sidee lagu hayaa ma badna hooyo xoogaa madax xanuuna iyo wajac wajac baan dareemayaa hooyo see kale hooyo ma xumad baa kuula jirta
xoogaa waxaad mooddaa inuu hargab isoo hayoo kale markii calaamadaha hergebka la arko waa inaan la tacaalnaa hergebka oo sidaa ugu hortegi karno yeelnaa waxaa noo darnaa lahaa coronavirus ee ismaani aabbo calaamadihiisa maxaa lagu gartaa maxaasa ka mid ah aabbo waa qandho daal iyo qunfac qalalan alla mahaddi intaasoo dhan hooyada falis ma qabto kamana muuqdaan calaamadahaasi aabba si loo ogaado celcelis ahaan waxay qaadan kartaa lix ilaa shan maalmood laga bilaabo goorta qofku uu qaaday fayraska waxayna kaloo qaadan kartaa ilaa afar iyo toban cisho sida aanu ku maqalnay fariimaha caafimaadka waa sax waa runta aabbe anigaba waan maqlay dhowr jeer maalin kastana waa lagu soo celceliyaa ee hadda maxaanu yeelnaa annaga maxaase nala gudboon oo aanu arrintan ka samayn karnaa hadda aniga dhib weyn ma qabo waxaan iska cunayaa kaniinka hargabka iyo xanuun baabi'iyaha hooye waxaan yeelaynaa inaan qolkaaga lagugu imaan ilaa iyo afar iyo toban cisho daryeelkaaga iyo cuntadaada dhammaan halkaagan kugu keenaynaa si aan u aragno in wax isbeddelaan hadda wax kaa muuqdo oo calaamadaha fayraska korona ah ma jiraan hooyo insha allah hooyo waan yeelayaa marka hore ha quraacato oo qaxwihii iyo shaahii soo siiye ee ismahanay kol haddii falis aan karantiilayno annaguna maxaan samaynaa mala karantiinlaanayno meesha kula jirayno ma baxayno miya annaguna sidee ma iyadoo kale noqonaynaa mise waan ka duwanaanaynaa waaba yaab arrin kale cusub weeye tani hadda qofka aan xanuun aan la hubin sheegtay waa hooyo markii la ogaado ayaan arrimaheena eegi doonaa haddii ay wax jiraan inta ka horaysa yaanan hooyo qolkeeda loogu tegin ayeeyo hookan isku huuri waa maxay liibaan ayeeyo waa liin tuun iyo sanjabiil isku huuri
Waa yaab allow hayga kaa qaadin liibaano allow hayga kaa qaadin oo yaa kuu sheegay liibaano waxani waxaan ka maqlay takhaatiirta oo ka hadlaysa raadiyaha in liinta toonta iyo sanjabiisha oo lagu daray biyo kulul la cabo maadaama uu korona lahayn wax daba ah layskuna huuriyo waxay kor u qaadaysaa difaaca jirka jeermiskana way la diriraysaa
dawooyin kaalmaati iyo malaha kaniin wax tara ah nadaafadda kaamilo faraxalka kow ka dhigo kulama salaan gacana kooxo hadalkood baddaa ku koobnow gurigaaga joog kan kuu dhow ka fogow kan kaa dheer ha u dhowaan kuba kan kale uu ka durgaa kol haddaad kuxkuxulayso dadku wuu ku karhaaye kor u qaad xusulkaaga ee kilkisha hoose ka laab ee ku kaay qufacaaga haddii aad kari weydo mid kaleetana hooyo ku kaaftoon safariti ama waraaq keligeed kaa doontaba qaado kulligood isticmaal ee afkaaga korkiisa kolkaas ku daboolo